الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب باب الاستئذان ثلاثا باب الاستئذان وإذا ضربتي إذا لدلبيي marka guri aanu lahayn ruuxu u yimaado halaaثan saddex goor bal taas buu baabkiisu yahay na istidaamku ruux hadduu guri yimaado dee istidaankii waa saddex goor macnuhu haddii uu mar la yimaado siqadii istidaamku weli way noo dambaysaa kolkolna dadku waa kuwan imika ama beryahan dambeba qarci iyo garaaca albaabka la garaaco ku kaaftooma markuu ama istidaankii la yimaado ama waxaa maxalkiisii iyo meeshiisii galayba uu la yimaado mar haddii loo idmo waa loo idmay waaba dee si uu doonayay haddii la idhaa iska noqo dee markaasuu ku kaaftoomiyo oo uu iska noqon haddii bal marka aan lala hadin mar labaad buu ku celin oo mar saddexaad buu ku celin laakiin wixii intaa ka badan kol hadda awoodee lana maqlayay wuu iska tegayaa oo intaasuu ku daysanayaa bal taas buu baabkeedii iyo wixii kuba yimi yahay istidaamku inuu saddex goor yahay haddii saddexdaa goor dhexdooda loogu idmi waayo wuu iska noqonaya ma sii wadayo garaaci un albaabka uu garaacayo ma sii wadayo ama hadalkii uu lahaa dee assalaamu calaykum adkhuludaas ma sii wadayo uu joojinaya waanuu iska noqonaya bal taas buu baabkeedii yahay حدث قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عضاء عضاء عن عبيد بن عمير أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب لسندك عد مكان لا هو عسب يهي ama aada buu kitaabka ugu yaryahay ma jirtee de waa umuuro inagu soo noqnoqda cadahana dee kollay dhowr cada magacooduyay waan soo aragnay waa imaamkii in abi rabaax weeye cubayd ibnu cumayr aynu hore uga soo warannay bal qis uu lahaayo haweenay doontayba inay fidmayso islahayd quruxdood leedaad kuba fidmayn kartaayo isaga wixii dhexdooda dhacayna oran uga soo waranaye waa inaan idhi waqtigii rasuulka ilaahay buu dhashay aabihina waa saxaabiba taabici aada u mudan ahaa reer maka waa codkoodii iyo qaasigoodii ahaa majliska wacdigiisa ibnu cumar fadhiisan jiray horaan umuuraha usoo wada sheegnay haddaba cubayd ibnu cumayr baa wuxuu ka waramayaa abaa muusa alashcari istaadana calaa cumara cubayd waa nin taabiciyaan leenahay waqtigii rasuulkii uu dhashay ha laba yidhaaho qisadana waxa weeyaan imika muu odhan abu muuse umuu tiirinoo can abi muusa muu odhan ee wuxuu yidhi abaa muusa ayaa ka idan dalbay cumar ibn alkhadaab annadu markay san oo kale meelahan san gashana can oo kale ama de waxaa umuuray u ictibaariyeen culimmadu sida xadiidka mawsuulnimadiisii iyo mursalnimadiisii ruuxu ama annaha isticmaalo ama canha isticmaalo dee marka aan tadliisna jirin hadduu arrintan arrin uu soo gaadho u jooga yahayna dee waxaa lagu xambaaraa inuu mawsuul yahay oo uu sanadka xidhiidhsan yahay laakiin waaqicadan haddaanu soo gaadhin siiqadansa anna fulaanana uu isticmaalo marka caynkaas oo kale irsaal bay noqonaysaa iyo inqidaac waayo imika abu muuse umuu tiirin ee wuxuu yidhi abu muuse cumar ibn alkhadaab gurigiisii yimoo idan dalbay waaqacadanna isagu waqtigaa ma joogin oo ma soo gaadhin markaa waa arrin irsaal ku sugan yahay laakiin way inoo iman doontaa isagoo abu muuse ka abu muuse ka warinaya xadiidkanna waa xadiid bukhaari iyo muslim iyo aimaduba ay soo saareen oo dariiqan abu muuse ay kuba wariyeen iyo qisadan isagaiyo cumar dhex marteen arki doono xataa sheekuna raximah اllahu tacaala walow dariiqan aanu kuba soo celinayn ruwaadan imaka aan wadahayno dhammaanteed isagoo dheer buu inoo soo celin doonaa la arko inaynu casharka saakaba ku gaadhno haddii aan la yidhaaho ee bal waxaan leenahay halkan irsaal ahaan way noqonaysaa laakiin xadiidku fii asrihi mawsuul weeye waana xadiid bukhaari iyo muslim iyo keyrkoodba ay soo saareen abu muusa alashcari ayaa istaadana idan dalbay calaa cumara bni اlkhadaabi cumar ibn اlkhadaab falam yu'dan lahu looma idmin oo gurigii buu yimi cumarna mashquul buu ahaa markaasaa markii uu idan dalbay ayaan loo idmin wakaannahu waaba isagoo cumar kaana ahaa mashquulan waxbuu ku jeedu ku shuquloonaa dhawaaqa uu maqlay codkana uu gartay saaxibkiisa ee laakiin mashquul buu ahaayoo lama odhan soo dhaaf farajaca uu laabmay arrinkuna saddex goor buu la yimi bal sida xadiidka duruqdiisa kala duwan barhkooda inooguma timi kol wuxuu sheegay dee inuu bal maalan magaciisii maya kunyadiisii buu sheegay waa tii uu aada uguba shuhroobay oo abuu muusa kol magaciisii buu markii labaadna dee assalaamu calaykum adkhulu haada cabdullaahi bnu qaysin kol nisbadiisii buu sheegay alashcariyu dii buu sheegay waa saddexdii goor wuxuu kala raaciyey jawaab muu helin aqaladna dee aqalo aada u waaweyn oo durugsan oo ruuxa kadinka taagan aan la maqlahayn may ahaynba cumarna si aan sheegayno sawdkiisa uu maqlay markaasuu iska noqday fafaraqa cumaru cumar baa dee ta faaruqay oo macnaa shuqulkii uu ku shuqloonaa buu ka faaruqay faqaala wuxuu yidhi alam asmac miyaanan maqlin sawta cabdillaahi bni qaysin cabdillaahi ibnu qays dhawaaqiisii iyo sawdkiisii codkiisii miyaanan maqlin iidanuu lahu u fasaxa soo gal dhaha oo u idma dee waxuu islaaha waa taagan yihin weli kadinka dhawaaqina waa kaa maqlay u idma qiila waxaa lagu yidhi qad rajaca uu laabmay taas baa lagu yidhi fadacaahu cumar baa u yeedhay macnaa cumar baa cid u diray oo uu u yeedhay riwaayaadka qaarkood waxaa yimi maalintii labaad inay ahayd kuwa qaarkoodna dee markii dabadeedba inuu u yeedhay walo ay kuba jamciyaan dee cid buu u diray oo soo celistay laakiin ciddii baan helin saa daraaddeed bay maalintii dambe ahayd oo labada riwaayad san kuba jamciyaan fa qaala wuxuu yidhi kunnaa nu'maru bidaalik macnaa cumar baa yidhi maxaad tan u samaysay saxiixa muslim bay ku sugantahay maa xamalaka calaa maa sanacta waxaan aada la timi oo ah inaad iska tagtay maxaa kugu kelif oo kugu xambaaray taas weeye jawaabtu hadalkaa cumar buu ka jawaabayaayo faqaala wuxuu yidhi kunnaa waxaanu ahayd nu'maru kuwa la amro bidaalik hadalka arrinkan ah haddii dee istidaankii aan la nimaadno oon weliba saddex goor la nimaadno oo naloo idmi waayo inaan iska noqonno oo ruuxu dee aanu taagnaanun dadkii aanu iscaajin kol kol kol haddii in garaaci un aanu wadin aqalkii uu garaacayay intaa wax ka badan dee saddexdii goorna ha kala gooyo ama hadalkii uu lahaaba dee waa tan imaka in garaaca kolay lafdi la arko inuu inoo yimaadaaba in rasuulka ilaahi albaabadiisii ciddii ay ku garaaci jireen lafdi baaba soo arooray oo yimibe bal waxa weeyaan maxalkii istidaankii haddii uu galay garaacay mar hadduu yar garaaco u kaadiyo loola hadli waayo mar labaad ku celiyo mar saddexaad marka dambe ma sii wadayo oo garaacu ma sii taagnaanayo uun dhawaaquna waa saas oo kale hadduu siiqadana asalaamu calaykum adkhulu leeyahy haddaba sidaasaana la amri jiray saxaabi hadduu yidhahdo dee sidaasaana la amri jirayna saxaabina uu yahay cid kale oo umuurahan shareecada ay ka qaataan may jirayna waa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh marfuuc xukumkii bay leedahay waxay la mitay isagoo yihi saasuu rasuulka ilaahayna amray salawaat ullaahi wasalaamu calayh bal xadiidka duruqdiisa waxaa u sheegay lafdigii xadiidkii uu rasuulka ilaahay kaba maqlay oo ahaa dee haddii axadin saddex goor idan dalboon loo idmin falyarjic taas fa qaala cumar baa wuxuu yidhi ta'tiinii waad iila iman calaa daalika arrinka in laydin amri jiray oo taas rasuulka ilaahay uu amray weeyo waa rasuulka ilaahay uu taa idin amray oo saddex goor haddaad istidaankii la timaado in layska noqdo taas arrinku uu yahay bilbayinati caddayn adugu cumar kolley waa hubsasho riwaayada dambaan ku arki doonaa bal si aan looguna degdegin dee rasuulka ilaahay axaadiistiisaasiyo bal taas maaha in la leeyahay say barhkood yidhaaheen ruux keliya khabarkii baanu ku kalsoonayn oonu aqbali jirin khabarulwaaxid yaan agtiisa xujo ku ahayn oo taasuu tan uba yidhi waqaa'ic kala duwan buu aqbalay ruux keliya xadiidkii iyo khabarkii waxa weeyaan waa tahabut bay ahayd iyo balhubsasho arrintanna waa arrin aanu filin inay kaba qarsoonaato isaga oo de waxa weeyaan arrintani ay ka qarsoonaato ma filaynoo markaasuu yihi caddayn baan ii keenay bal dee hadidaad baa la socotay saxiixay taas inaguba sugan tahay haddii macnaa taa la ima weydo law jacalna dahraka wa badnaka bal dee hadidaad weyn baa la socotay fandalaqa waa tegay abuu muusa ilaa majlis lansaari ansaar majliskoodii cumar waa kan yidhi caddayn baad la iman doontaa bal dee haddii kale ciqaab baad la kulmi doontaa weeye ood caddayn la iman weydo caddaynta waa cid kaloo kula maqashay arrinka ama xadiidka rasuulka ilaahi kaba maqashay ansaar meel ay fadhiyeen oo kollay dad waaweyn ay fadhiyeen oo ubay ibnu kacab kaba mid yahay iyo dee dad ansaar raggaas ayuu tegey majlis ay ku kulansanaayeen fasa'alahum xadiidkan buu weydiiyey oo uu yihi cid maqashay oo rasuulka ilaahay taa ka maqashay ma jirtaa iyaguna rag kala duwan baa maqlay ubay ibnu kacab baa maqlay oo abu saciid iyo dad kaleba way maqleen balse xadiidka duruqdiisa qaarkood ku yimi markuu hadalkaas isagoo weliba naxsan oo la dareemayo argagaxiisiiyo naxsan arrintiisan fasaciisan ayaa ay barhkood kuba qosqosleen oo dee ay qariibsadeen arrinkan markaasaa uu abu saciidnay de walaalkiin baa idin yimi oo dee fasicsan ama argagaxsan idinkiina waa ku qosaysan aduu waa kanoo deetay yidhaaheen sidan faqaaluu waxay yidhaaheen laa yashhadu laka adiga kuguma markhaati furayo dee markii sababtii uu sheegay calaa hadaa arrinkan xadiidkan rasuulka ilaahay inuu axaadiidiisii kaba mid yahay ilaa asqaruna waa intoodan meesha fadhiday weeye ka noogu yar mooyaane waayo saan leenahay ubay ibnu kacadiya baa fadhiyey ka noogu yar mooyaane cid kale oo ku raacaysa oo ku markhaati furaysaa ma jirto macna waxay tilmaamayaan agtooda xadiid mashhuurku aynu yahay ay wada hayaan ay arrinkan adabkan ay og yihiin taas rasuulka ilaahay xaggiisana ay cilmi iyo iyo tan ay kaba haystaan markaa dee tay leeyihin ba cid kaleba kuma raacaysa ninka dadkan meesha fadhiya ugu da-yar baa ku raaci ninkina wuxuu noqday waaba abu saciidin alkhudriyo fadahaba abu muusa wuxuu la tegay biabi saciidin abu saciid buu la tegay abu saciid baa sheegay xadiidkan dee rasuulka ilaahay inuu kaba maqlay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh faqaala cumaru cumar baa wuxuu yihi akhafiya miyuu qarsoonaaday waa ta'asuf calaya korkay dee waana arrinkan eego arrinkanu islaamalaa dee waxa weeyaan ma filayn inuu arrinkan jiro oo uu markaa ka qarsoon yahay isagu akhafiya miyuu qarsoonaaday calaya korkayga macnaa waa arrinkani hada min amri rasuuli illaahi sala allahu alay slam arrinkan dee rasuulka ilaahay amarkiisii kaba mida shanigan rasuulka ilaahay dee amarkiisii kaba mid iyo shu-uuntii miyay iga qarsoonaatay taas buu yidhi oo markaasuu sababtii uu halkan ama cilmiga caynkani u dhaafay ayaa uu sheegayaa oo wuxuu ihi alhanii waxa i shuqliyey oo amarkan igaba shuqliyey asafqu waa bixidii iyo tijaaradii bilaswaaqi suuqyada aan ka tijaaraysanayay kasabkii waa kasabkaa xalaasha n waana dee risqiga waxyaalihii uguba mudnaanaba weeye ruuxuu wuxuu cuno waxa ugu mudanna waa waxaa dee gacantiisa xaggii ugaba yimaada iyo kasabkiisa kuba yimaada markaa dee tijaarada ayaa waxaasuu lahaa khaasatan reer makana waatay uga badnaayeen haddaba wuxuu leeyahay wakti kasta walow uu rasuulka ilaahay dee suxbadiisuna ay horreysay in badanna laasimay sa maalintii uu dhintayna amiiruulmu'miniin isna caliyu bnu abi daalib lahaa meydka korkiisa ama cumar janaasada korkeeda kaba lahaa markii lagu aasayayna rasuulka ilaahay dhinacii waan filayay adiga dee labadaada saaxiib ilaahay inuu idin kulmiyo oo in badan baan rasuulka ilaahay ka maqlayay isagoo leebad kharajto ana wabu bakrin wacumaru kada ana waabu bakrin wacumaru de waa rasuulka ilaahay waa dadkii dee waa labadiis markaa waa laazimay laakiin haddana dee waqtiyo dee uu kaba maqnaanayay waa jiray waa tatan uu tiri alhani asafqu bilaswaaq yacni alkhuruuja ila tijaara bixidii tijaaro loo baxayay asalka hore safqiga waa labada gacmood oo layskuba dhuufto dee markay wax kala iibsi dhacayaa wixii lakala faas la faasaxayana dabeecay taa uba lahaayeen dee dadkuna way uba leeyihiin batan baa dee tasafqi tijaaradii looguba magacaabay haddaba waa dee tijaaradii aan suuqyada ka tijaaraysanay iyo bixiddii aan xaggaa u baxayay ayaa ishuqlisay buun bal xadiidka lay duruq kala duwan buu leeyahay mid weeyaan oo dee xukumkii wala imaka halkan saddexdii aanay inoogu sugnayn laakiin xadiidka duruqdiisa kale inoogu sugan tahay oo bal dariiqan imika uu soo arooriyey sheekhu raximah llahu tacaala lafdiga halaa matniga kuma sugna laakiin dee xadiidka taas aba waa saddex goor baa istidaamku ahaa duruqdiisa kalena barhkood baa kaba taamsan umuurana ay sariix kuba yihiin lafti xadiidna waxaa ida ista'dana axadukum halaaan falam yu'dan lahu falyarjic axadkan hadduu saddex goor idan dalbo oon loo idmin ha noqdo way jiraan bacd alculamaa leh waa marka uu ama la maqlayo ama uu isleeyay waa lagu maqlay ee haddii uu dee u malaynayo ama aqalkoo weyn dadkoo duruugsan inaan cidba maqlin markaa waa kordhin karaa ay yidhaaheen ee bal muhimku dee wixii caadigii iyo qaalibkii baa la eegayaa iyo dadka in la filayo inay maqlaan oo intaa kuba maqlaan ee saddex goor haddii garaacii dhaco ama istidaankii dhaco dee saddexdii goorna markaa waa la sugayaa maaha saddex goor uu israaciyey uun markuu ama garaaco mar waa yar u kaadinayaa bal inuu dhagaysto wax la leeyahay iyo sawd ka soo baxay dee aqalka dhexdiisa haddana waa ku celin haddana waa ku celin haddii assalaamu calaykum adkhuluna waa saas oo kale sida abu muusa yeli dabadeed ruuxu inuu sii joogo maaha waa inuu iska laabmo bal taasi iyadu waa midoo xadiidka waata inoogu sugan arrinta kale inooguba suganna waxa weeye dee ruux ama caalima oo cilmigiisu aada iyo aada u badan yahay dee cilmiga cid dhammaysay oo koobtay oo la yidhaaho cilmiga kii sii yaraa iyo kii sii weynaaba waa hayaa wax dhaafsani ma jirto ma jir ma jirayso inuu fowqa kulli dii cilmin caliim markaa ruuxu dee cilmigiisu badan yahay inay waxyaala kaba qaarsoomaan mid aan la cilmi ahay inuu og yahay oo dee masaa'il ruux kale oo aan qadarkiisa uu cilmi ka gaadhsiisan yahay aan gaadhsiisanin ogyahay taasna waa wax iyadana dhacday oo cumar bay ka dhacdo abubakar iyo keyrkiiba waxyaalo kaba qarsoomo rasuulka ilaahay aan kaba hari jirin ayaa saxaabo xataa suxbadoodu aanay fogeyn intii ay rasuulka ilaahay la joogeen iyagana mulaasamaday laasimeen dee nuskeedna bal bashirkeedna aan laasimin ayaa haddana rasuulka ilaahay kaba maqlay oo kaba qaateen oo bal taas weeye oo saxaabiga dee qadarkiisu wey yahaye rasuulka ilaahay in badan laasimay rasuulka ilaahay amarkiisii wax kaba mida waa ka qarsoomayaa cid isaga aan mulaasamadiisa iyo arrintiisa lahayna way maqlaysaa sida waaqacadan imakaan hayn oo kale khuruujka ila l aswaaq iyo dee taasna waa shay mubaaxa kol haddii waxaani uu shay mubaaxa yahay bal taasna xadiidka way noogaba sugantay kolley waana inoo soo celin doonaa xadiidkana duruq kala duwan buu saxiixaan iyo keyrkoodba ku leeyahay baabun alisti'daanu hayru salaami isti'daanku salaamta keyrkeed weeye oo waxa weeyaan uun dee ruuxii oo kadinkii yimi oo assalaamu calaykum yidhi waa salaamay istidaankii maaha istidaanku waa siiqo labaad oo waa kan idankan uu dadkii waa istidaan siintiya taadu dalab bay keenayaan waa dalabkan uu dalbaya in loo fasaxo inuu soo galo waa hadalkan uu odhanayo ma soo gala taas ayaa istidaanku yahay markaa salaamtii walow ay wada soconayaan ee salaamtuna ay ka horeynayso salaamtuna ay ka horeynayso oo istidaanku uu dambaynayo haddana siiqada iyo cibaarada istidaanku maaha cibaarada salaamta ee istidaanku waa salaamta keyrkeed dee waana wax la israacinayo salaamtiina la horreysiinayo xadaanaa bayaanu qaala xadaanaa yaziidu qaala xadaanaa cabdulmalik bn abi sulaymaan can cadaaءin can abi hurayrata fi man yasta'dinu qabla an yusalima faahar kolley ahar kalena uu inoo raaciyo isaguna abu hurayre unkiisan iyo dariiqiisa aharkiisan ah ee sanad labaad leh bayaankuna in kolley mala nin bayaan ibnu bishrin la yidhaaho oo reer axmas ahaa taabiciintii yaryarayd ka mida oo kitaabka inoogu horreeyey oo kutubta lixda aba rijaashooda ka mid ah kaasi waa jira waa bayaan ibnu bishrin ilaxmasi waayo magacu waa yaryahay marka la eego kutubta magacan bayaan la yidhaah ninkaas ma aha waayo dee ninkaa taabicigii sheekh bukhaari sheekh uma noqonayo oo uma noqon karo bukhaari sheekh taan shalay soo naqlidaynay shaarixa iyo bal muxaqiqan aan haye iyo inay kurduus aynu shalay soo marnay nin hore oo taasa iyadoo uu dee sheekhii bukhaariya ay kuba fasireen waana waham dee muuqdo unoo daahira ninkan bayaan ibnu camrin baa la yidhaa waa nin reer bukhaaro ah bayaan ibnu bashirin baan idhi kaa reer axmas waa nin reer bukhaaro ah oo bayaan ibnu camrin la yidhaaho kunyadiisuna abu moxamed oo waa nin caabid ahaa cibaado badan oo ay soo naqliyeen dee waxa weyaan qur-aanka la arka inuu maalintii aktar min mara khatimiba jiray oo aada u mudan oo saduuqa kolley waa dadkii atbaacu taabici maaha atbaacu taabiciintiina maaha waa dadkii atbaacu taabiciinta la kulmay kuwoodii dhexuu ka mid yahay kitaab bukhaari un baana wax ka wariya kutubta kale shanta ah midna iyo kutubtooda kale dee iyagu aimadaasi leeyihiin riwaayo kuma lahae waa bukhaari ama saxiixiisa ha noqoto adabkiisna waa tan kuba sugan sheekh bukhaari weeye laakiin ragga kale kutubtooda midna riwaayo kuma laha bayaan ibnu camrin albukhaari abu moxamedin alcaabid kutubta qaarkood baa waxaa dhacay bal dee kitaabkan adab lmufrad dabca nusqooyinkiisa qaarkood qaarhasta markay waa qola taxqiijisay matinga ma dhicin oo matinga waxba lama socdaan kollay nusqooyinka qaarkood ee dee bal muxaqaq ah bal waxaan filayaa taadiibu taadiib markii hore dabcadii jirtay waa wixii dhacayoo alcaa'idu inuu dhacay caaid laakiin waa tasxiif magac waxa weeye lafdiga alcaabid waa ninkii caabidkahay oo nin cibaado badnaa buu ahaa meelaha qaarkood bay dhaceen ma garan karo dee kuwa haysataan iyo wax inay raaceenna alcaa'idu waa tasxiif ee alcaabidu un weeye waa ninkii cibaado waa nin cibaado badan bay soo naqliyaan dee taadiibulkamaal iyo ay usoo naqliyeen xaaladiisusay ahaydba yaziidkuna waa imaamkii weynaa ee yaziid ibnu haaruun weeye haddaba wuxuu yidhi abu hurayra can abi cadaaba ka warinaya fii man yasta'dinu wa fii shani man shaksi shanii yasta'dinu idan dalbaya qabla an yusallima intaanu salaamtii la iman qaala abu hurayra wuxuu yidhi waa hadalkiisi waa kane laa yu'danu lahu looma idmayo xataa yabda'a bisalaami ilaa uu salaamta ku bilaabo macnuhu waxa weeye ruuxuu aqalkii buu yimi aadkhulun buu yidhi ma soo galaa buu yidhi salaam lamuu iman amaan dee waxa weeyaan taas ama xataa salaamtii uu dambaysiye meye looma idmayo inaa uu salaamta horta ku bilaabo horta salaamtaa lagu bilaabaya salaamtay noqon assalaamu calaykum dabadeed baa istidaankii imanaya waayo istidaanku maaha assalaamu calaykum tan ee waxa weeye waa ma soo galaadan adkhuludan weeye marka taas bal rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh nin saasoo kalea waa celiyo dee kadinkiibuu dib ugu celiyay si uu saa u lama yimaado ee haddaba ruuxu ilaa uu horta salaamta ku bilaabo dabadeedna istidaankii la yimaado looma idmayo uun hadduu istidaan keliya uun la yimaado inuu salaamtii la iman abu hurayra waa athar ku taagan weeye mawquufa sanadkuna waa inoo sugan yahay qaala laa yuudana lahu xataa ibda bisalaam xadaثna ibrahim بn muسى qaal akhbarana hishaam ana bna jurayji akhbarahum qaala oo ibnu jurayj baa hishaam iyo dad kaleba u waramay oo wuxuu yihi waa aharkii horeynu soo haynay una samictu cadaa cadaana waa cada bn abi rabax weeye ibnu jurayjna hadduu idlaaqo cado kale ma noqonayo sideed iyo toban salood inka badan buu malaalo joogaybe qaala wuxuu yihi cada ibn abi rabax samictu abaa hurayrata ayaan maqlay yaquulu xaaluu ku qowlayo idaa dakala hadduu ruuxu soo galo walam yaqul aanu oran assalaamu calaykum faqul waxaa tidhaha laa ay laa tadkhul weye ma soo gelaysid haw fasixin weye xataa yaatiya ilaa uu la yimaado bilmiftaaxi furihii gelitaanka oo muxuua furaha gelitaanku muxuu noqon istidaanka la socda istidaanka ka horeeya waa assalaami xataa yaatiya bisalaam bilmiftaax bay bedel ka tahay assalaam ilaa uu salaamtii la yimaado taas baa furihii ah laakiin haddii adabtiiba ah taas inuu horta salaamtii la yimaado dabadeedna istidaankii la yimaado hadduu iska soo galo uun ama uu istidaan keliya uun laba yimaado looma fasaxaya ayuu leeyahay horta adabtii islaamka iyo si istidaanka laynoogu jideeyey taa weeye salaam inuu horta ruuxu la yimaado dabadeedna uu salaamo markaa istidaankii raaciya dee maha inuu kala reebayo marka loo jawaabe assalaamu calaykum adkhulu taas dee jawaabtiina way raaci dee soo gal ama iska noqona waa dee wax la filanayo labadaba un baabun idaa nadara bigayri idnin tufqa'u caynuhu idaa nadara ruuxu hadduu eego waa aqalka dhexdiisa iyo gudihiisii bigayri idnin idan la-aan tufqa'u waa la ridayaa caynuhu ishiisa macnaa waxaa bannaan oo ruuxii u bannaan ishiisa inuu rido macnuu waa maxay dee ruuxu waxaan istidaanka laynoogu jideeyey waa araggan daraaddeed waa ruuxa ishiisu si aanay ugu dhicin wax dadkan guriga ku sugan ee lala jooga ay nacayaan inaanay ishiisu kuba dhicin oo cawriya waxyaalahaasi aanay uba muuqan dee dad guryahoodii bay kuba jiraan dharkoodii in badan oo ka mida way iskaba dhigayaan dumarka iyo waxyaalana guryihii way joogaan haddaba waxaa loo jideeyaba istidaanka xadiidka inooguba iman min ajli basar arrinkaa weeye waa araggan daraaddeed haddaba iyadoonu istidaan la iman hadduu aqalkii ama meel bannaan oo kaliya dalool ama kadinkiis saa ugaba eego aqalka dhexdiisii ruuxaasi u galay aqalkii iyadoonu istidaan la-aan buu kuba galay ruuxii markaasi guriga ku jirayna hadday dhacdo inuu ishiisii kaba rido shareecadu waxay u fasaxday weeye allahuma waxani markuu camdi iyo qasad yahay weeye haddii isagoo dee u jeedin ishiisu ay kuba dhacdo umuu qastin iyada taa rasuulka ilaahayba salawaat ullaahi wasalaamu calayh markii la weydiiyey can nadari lfaj'a faj'ada daymadeeda isrif masara ka buri macnaa ujeeddadu taa dembi kaagama jiro waa adoo sii wadiya mucaawadada iyo ama mulaasamade basarkaaga laab markaa ka jeedin ujeeddadu markaa waxba kaagama imanayaan haddii ishaadii waxaan lama filaanahay ma ay dee ruux cawradii ama haweeney dumara ama taa umad qasna ay kuba dhacdo waxa lagu faraya markaaba ishii ka laaboon sa xadiid kalena kuba yimi in waxa weeye oo dee fa ina laka alula walaysat laka athaniya bacnaa nadarada hore waad leedahay waad leedaydu xaraj kuguma jiro oo dembi kaagama imanayo kol haddaanad u qastin laakiin ta labaad waa qasadun waa ujeedan oo taa labaad ma lihin haddaba in wixii aan qasad ahayn ka loo jeeda maayo waa wixii qasdi ahaa iyo ruuxu cabdi u camdiyey iyada taas ee xukunkan ama arrintan waa mudanaya xadiidka inooguba iman xadaثna abاlyamani qaal akhbarana shucaybu qaala xadaثana abuzinaadi can ilcaraji can abi hurayrata kole dadkana iyagoo sanana horeynu usoo wada maray marka abuzinaad can ilcaraj can abi hurayratana asaaniidda abu hurayre gashaba kuwooda ugu heer sarreeya ama ugu asaxsan ayee de min asaxi amaade ayaabu kaba mid yahay abuzinaad can ilacraj can abi hurayrata horena marar kala duwan weynu usoo aragnay ee wuxuu yihi markaas can nabiyi sala allahu calayh wasalam qaala anahu qaal rasuulkii ilaahay ayaa wuxuu yihi low iطalaca hadduu daalacdo rajulu nin fii beytika aqalkaaga oo aqalkaagiibuu meel ka eegay gudihiisii buu eegayaa waana wixii istidaankaba loo jideeyey fakhadaftahu aada ku finiinto bixasaatin quruurux khadaftahu xadaftahu haddii bal matala meel ay soo aroortayna kolley waa macnihiiso aada ku ganto unbuu noqone khadfigu laakiin waa fininkii dee gacanta laba farood dhexdood waxsaa loogu tuurayay bixasaatin quruurux fafaqata markaa quruuruxi intuu isha kaga dhacay aada riddo caynahu ishiisa aada riddo oo ishiisi ay taas uu ku beelo maa kaana calayka korkaaga ma ahaanayo junaaxun dembi isagaa ah ruuxaas dee gardarrada la yimi markaa dembina kaagama imanayo qisaasi markaa ma jirayso magna ma jirayso sharcan haddii dee sharcigii la fulinayo oo aan dee xoog wax lagu marsiinahay iyada diyana ma yeelanayo qisaasna ma yeelanayo ihmina ma yeelanayo macnaa sharcan ilaahay waa baneeyo waa u fasaxay marka maxaa wax alla wixii dee xaggii ismina kama ratimayo qisaasi kama imanayso diyana kama imanayso allahuma haddii arrintu ruuxu dee wuxuu aanay ahayn waxaanu u qastin wuxuu u qastay ay tahay taas ruuxuna u tan yeelo bar rasuulka ilaahay baaba tan doonay oo dee way noo soo socotaana waa kuwan inoo soo markaa isuka raacraacaya haddaba hadday dhacdo weeye oo arrintaasi ay dhacdood adiguna saa yeesho ood ishiisii saa ku rido wax junaaxo korkaagii ma jiro xadiidkama bukhaari iyo muslim iyo keyrkoodba way wariyeen bukhaarina kolle waa soo celceliyaayo oo dee diyaadna waa xaggii diyooyinkana waa geeyaa in istidaan buu geeya istidaan oo kale meelo kalena waa kitaabkiisa waa ku soo saaray xadiidka xadaثna xajaaج qaala xadaثna xamaad waa ina salama kolley xajaaج can xamaad oo harsan oo kale ana marar kala duwan baan soo aragnay qaala xadaثna isxaaq bnu cabdillaahi wa isxaaq bnu cabdillaahi bn abi dalxa oo anas adeer u ahaa dee cabdullaahi bn abi dalxaana sida xaggooyo ku walaalaayeen sian soo ogaaneen can anasin qaala kaana nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu aha qaa'iman mid taagan oo yusallii tukanaya kole xadiidku bukhaari iyo muslim way wariyeen yusallii iyada riwaayadooda labada saxiix dhacday lamay socon waataa halkan iminka ziyaada inoogu sugan weeye rasuulka ilaahay guriguu ku jiray albaabku u ceshisnaa waa taagnaa dee bal siyaadadan adabka inoo dhacdayna waa tukanaya faalaca markaa waxaa daalacdoo eegay rajulu nin baa fii beyti macnaa aqalku dee waa albaabadoodu meelo banbanaan way lahaayeene khalalkii baabka iyo meelihii bannaanaa ee albaabka ayuu nin aqalka gudihiisii ka soo eegay intuu wejiga soo saaray amaysha meel soo saare fa akhada rasuulka ilaahay baa qaaday sahman leeb min kinaanati kinaanadiisii waa weelkan ama waxaan ay ku buran jireen leebabka oo inta badan harag iyo waxay ka samaysan jireen taas baa kinaano lagu magacaaba reerkan qurayshna abtirsiinta ay ku gasho waa reer ballaadhan oo dee qurayshna kinaanay kaba midtae kinaanana kolley magaco ninkaa kinaano magaca la odhanaya waa halka laguba magacaabayo ismigu ee shaygan baa asal u ah waa wicaa'ul sihaamba weeye jacbana waa tan lagu magacaabo bal haddaba rasuulka ilaahay baa salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wuxuu ka qaaday leeb kinaanadiisiio fasadada wuxuu ku toosiyey naxwa caynayhi labadiisii indhood dhexdooda xaggaas buu kuba toosiyey bal nin oo suurtagal inuu ahaa dee xakam marwan iyo aabahood inuu ahaa kolley waana islaamkiisna fiicnayn markii dambe rasuulka ilaahay daaif iyo xaggaa u geeyeen bal haddaba in ninkaas bal ninbaa sani dhacdayoo rasuulka ilaahay ficlan kumuu ganin leebkii ee waa doonay bal dee axaadiid kalena way noo soo socotaayoo xaalo kalaba ah oo iyada taa rasuulka ilaahay kamuu warhaynba say noo soo socotee rasuulka ilaahay laabkii intuu qaaday buu ku toosiyey sadada weye naxwa caynayh deyne waa soo eegaya oo meel khalal oo albaabkoo banbanaanayd ayuu ka soo eegayay waa aqal dhexdii waa gudihii markaasuu waa aqalkii oo dee ummahaat lmu'miniin addaahiraatna ay ku sugan yihiin buu halkaa kaba soo eegay rasuulka ilaahay baa leeb qaaday oo doonayba inuu isha kaga dhufto oo de waana tan inay taas ruuxii u bannaan tahay axaadiida inooguma sugan tahay axaadiidtana waa isla mid oo ayaa inoo wada socda saa daraaddeed e waxa weeyaan rijaashuna waa rijaashi aynu soo wada marnay oo nin cusubi kuma jirto oo markaa joogsi sidaasi ma jiro dee macnihiina waa taan ogaanay oo ah ruuxani waa ruux mutacadiya haddii qasad arrintu ay tahay cabdi ay tahay arag ka dhacay un aanu ahayn iyo faja ugaba dhacay oo markiiba dee uu iska daayey waxaan ka dee meel khalal oo ama dalool albaabkiya dee isha saarayaana waa camdi dee an waxa weeyaan iyada taas aan wax kale ahayn oo weliba ficil uu qastayo weliba laazimayo waa kan haddaba dee xukumkiisa taas ah haddii saaxib albeyt oo wuxuun ishii kagaba dhufto ishiisu si ay kuba dhacdo iyada markaa jinax isaga ismi iyo diye iyo qiyaas qisaastoona kama imanayso baabun alistidaanu min ajli nadari alistidaanu istidaanka la jideeye wey waa istidaanku jidayntan istidaanka laynoo jideeyey waa maxay waa min ajli nadari aragga daraaddi saa daraaddeed baa dee ruuxani uu ruuxaa dee daalimkaa yahay mutayba isha in lagaba rido sababta waxa weeyaan qaradkan laga leeyay dadku inay albaabkii markay yimaadaan aanay iska soo gelina ay horta dadkiis ogeysiiyaan idan dalbaan waa si aan ruuxa ishiisa uguba dhicin wax dadka guriga ku sugan ay nacayaanba in la arko aanay ishiisa uguba dhicin hadduu markaa ishii uu kaba horreysiiyo dee uu galay istidaamkuna waxaa xikmadiisii baaba taa ahayd wixii laynoo jideeya taa ahayd saa daraaddeed baaba xataa dee adabtina ahayd ruuxa albaabka tooskiisa inaanu joogsan ee labada dhinac mid ahaan uu taagnaado halka albaabka ku toosan oo laga yaabaa dee albaabkiiba hadduu meelo bannaan leeyahay ama marka la furaba ishiisu iyadoon weli aanu soo gelinba ishiisu ay gudi kuba dhacdo si aanay u dhicin taas baa layna faray ama laynoo jideeyey haddaba istidaankuba mashruuciyadiisan faridiisa layna faray waxa ay tahay min ajli nadar macnaa lianlaa yaqaca albasaru calaa shayin yakrahu asxaabu lbeyti wey basarku yaanu shay cawraa ama waxaanay qoons dee jeclaysan in la arko dadkii ahlubeytka aanay uguba dhicin saa daraaddeed ruuxna uma banaana albaab ama furan ama daaqad furan ama meel khalala iyo uu leeyahay iyo waxyaalaha ay dhici karto inay kaba timaado ruuxu dee inuu wixii ay dadkii gudaha ku jiray uu kuba arko wuxuu bannaan maaha inuu kaba eego weeye xadaثna cabdاللahi بن صاlح qاla xadaثna layث qاla xadaثnي بن شihاab أna shl بna sacd أخbarah sahl بnu sacd baa iبnu شhihaab u waramo wuxuu ugu warramay ana rajula nin ayaa iطalaca daalacday min juxrin oo waa eegay weeye min juxrin god fii baabi الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam kuba sugnaa juxrigu asalka hore waa suqbi kasta ama oo dee mustadiiraho ama dhul ha ku sugnaado ama gidaar ha ku sugnaado ama taasebaa juxri lagu magacaaba asalkiisa hore waa makaamin alwaxsh godadka ay bahalo iyo xayawaanku galo taasba asalkiisa horeye laakiin meel kastoo bannaan oo dee mustadiiraho ama albaab ku sugan daaqad ku sugan dhul ku sugan xayd ku sugan juxri waa lagu magacaaba asalka horena waa makaamin alwaxshi saa nidhi fii baabi nabiyi sala allahu alay wasalam haddaba albaabkii rasuulka meel bannaan baa jirtay halkiibuu isha saarayo gudihiibuu eegaya wamaca nabiyi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay maciisana waxaa midra midra midru waa fidhinka ee timaha badan iyo lagu kala bixiyo kolkol sini keliyu yeeshaa kolkol way soo naqliyaan sini wax ka badan ama ilig wax ka badan inuu leeyahay waa kaa adigu timaha qorigaas dee lagu kacuudkaa lagu kala bixinayo timihii kolkol dhici karta ruuxu inuu kuba xoqdo sidan rasuulka ilaahay yeelayay markan haddaba rasuulka ilaahay maciise kaas baa ahaayo yaxuku bihi ra'sahu madaxiisuu sidaa ugu xoqay waa midrahaas waa shibulmusht timaha lagu kala bixiya de isagu waa cuud keliyo ama sini keliya laada waa fidhinkii markaasuu madaxiisa ayuu kuba xoqay falama ra'ahu nabiyu sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay markuu arkay ayuu qaala yidhi low aclamu haddaan ogaan lahaa way aan ogahay annaka adigu tandurunii inaad eegeyso markii hore buu dareensanayn shabaakana uu kasoo eegayay mar danbuu arkay haddaa aan markii horeba aan ogahay buu leeyahy inaad soo eegeyso ladacamtu waan wareegna duri lahaa weeye gujin lahaayo bihi isagaan ku mudi lahaa fii caynika ishaada macnaha midarahan waa wax dhuuban oo dee ishiina mudaya haddaba haddaan ka warhayo inaad halkan iga soo eegayso sanbaaba laba iman laha sababtuna dee waa xaraj iyo wax dembi oo kaba imanaya ma jiro ruuxna isagaa daalim ah isagaa mutacadi ah waa kan wixii loo lahaaba istidaag ee ilaahay yidhi laa tadkhulu buyuutan gayra buyuutikum xataa tasta'nisuu watusalimu calaa ahliha arrintuba waxay ahayd waa si dadka loo ilaaliyo dee cawraadkooda iyo taas dadkii iyagoon iska warlo uun aan loo soo gelin oo bal maalan taas bay ahayd dee imikana waa sooga ruux soo galay unbuu la mid yahay ruux iska soo galay albaabkii furnaayo gudii yimi ayuunbuu kani laba mid yahay waana inoo dambaysaa ruux hadduu gudaa eego waa nin galay un hadduu gudi eego waa galay waaba inoo dambaysaa dee abwaabta istidaamka xoogaa bay nala socone وqاaل النaبiyu slى الlaه عalيه waslم rasuulka ilaahayna wuxuu yihi markaa inamaa jucila inamaa jucila wuxun baaba la yeelay oo la jideeyaal in idankan macnaa idanku waa idan dalabkii waa istidaankii min أجل basri isha iyo basarka daraadii wixii loo jideeyay taas bay xadaثna mحamed بن سلام qala أخbarana الفazaliي عan xumaydi عan أnasi qaala kale waxaan filayaa maalmo ayaan ama waan kusoo yar joogsanay alfasariyu nisbadan laba noo nisbadan leh waxaana nidhi waa laba noo deel madeerhabay ahaayeene ninkan se aan moxamed ibnu salaam wax ka warinayo horena aan usoo aragnay waa imaamkii shahiirka ahaa ibraahim ibnu moxamed abu isxaaq alfazari weeye oo ninkaas kolley aan qisadii aan deed waxna kasoo yar hadalay gees kalena iyadoo sana ayaynu soo aragnay waa ibraahim ibnu moxamed ama abu isxaaq alfazari waana imaam weynaayon dee qisooyinkiisa wax kamida iyo qiso nin dee mulxid ahaa ama dee zindiiq ahaaba oo la dirayay iyo haarun rashiid dhexmartuu sheegtay inuu axaadiis badan dejiyo dadka uu ku dhex faafiyey oo taasoo kale abuu markaa haarun yidhi abu isxaaq iyabaa u nool cabdullaahi bn mubaarako iyaga axaadiistii rasuulka ilaahay kasoo dhex saari doona taasna horaan usoo sheegnay bal waa ibraahim bn moxamed abu isxaaq weye fazaarigan nin labaadoo nisbadan la wadaagsadana horaan usoo sheegnay xumaydu dawiil baa anas kaba warinayo qaala wuxuu ihi anas iطalaca rajulu nin baa eegay daalacday min khalalin waa meel banaanayd oo fii xujrati الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi xujradiisa waa dee juxri albaabkii rasuulka ilaahi xujradiisu ay lahayd khalal kuba sugnaa wax laga arki karaye waxa gudaa yar banaanayd taas buu kaba eegay rasuulka ilaah gudii kuba jiro dee ciddii kolba gurigaasi ama dee waxa weeyaan haweeneyda ahaydee gurigeedii ahaydna waa joogtahay fasajada rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam uu toosiyey wey sadada wuxuu ku toosiyey xaggiisii uu kuba soo fiiqay bimashqasin waa sahmiga khaasatan sahmiga dee waxiisu dee afkiisani uu yar dhuuban yahuu dheer yahay bimashqasin faakhraja rasuul marka malaamadiixii baa u soo geliyey meeshii markuu arkay rasuulkii ilaahay laamkii uu kula soo kacayba ama uu xaggiisii dee ay markaa ay harsanayd inuu kusoo markaa kusoo gano laamkii ayuu faakhraja rajulu ra'sahu madaxiisii saaro dee dadkii kolley iswada akhlaaq iyo dhaqan iyo taas maaha islaamkoodu dee isku may wada mid ahaynba dad acraabta aan waxaan dee dhaqanba aanay u ahayn oo inay waa adab islaamku laba yimoon iyaga uba ahayn oo waxyaalahan aan qabatiminna way jireen markaa dee waxyaalahan iyo akhdaadan baa dhacdo rasuulka ilaahina xukumka guud a istidaanka ciladiisu waxa ay tahay inay tahay albasar waxaa loo jideeyey taas waa arrin weyno markaa hadhow wixii lamidkaana loogaba qiyaas qaadanaya ina naski waa mucallal maanta ciladii waa laynoo sheegay iyo xukunkan kale kaba ratimaya haddii ruuxa caamidkaa ishiisa la rido wixii kaba imanayay umuurahan baa dee xadiidkan iyo fawaa'idan ayaan ka wada faaidnay umuurahan babun idaa sallama arajulu cala arajuli fii beyti idaa sallama hadduu salaamo arajulu ninku cala arajuli nin salaamo oo fii beytii gurigiisa ku sugan ninku ag isaguu salaamaya dabaduu ka joogaa weeye nin baa la salaamayaa ninkuu halkuu joogaa gurigiisa dhexdiibuu ku sugan yahay dawaaba loo yimi ka ninkiibaa idiin dhexeeyo ceshan markaasuu dee si uu idan dalabne salaamtuna way kaba horeysaa ee uu salaamay ninkii gudaha kuba jiray bal waa kaas dee haddii uu kaba qaado idhaa soo galna waaba arrintii uu socday haddii aanu kaba qaadina intee buu ku celcelin karaayo waa taas ba xadiidkii imika aynu kaba soo baxnay abu muusa alashcari o laakiin riwaayo dheer ayay inoo soo socota weeyaan oo riwaayo dheer bal maalan inu casharka la arkayna bal haddaan ka gaadhsiin karna adigu bal waan isku dayna inaan dhamayno un waayo waa xadiidka macnihiisi iyo umuurihiisa waan soo ogaana xadaثna cabdاللahi بن صالح qال xadaثnي الlayث عan khالd بن khاalد بن يزيد عan سacيid بن أbي هilaal عن مروان بن عثمان أن عبيد بن عمyر أخبره عن أبي موسى waati markii dhaweydaa sheegayaan lahaa عbayd بن عmayr halkan أna abا موسى buu yihi abو موسى ka maqlay muu odhanaya abو موسى aqلkii cmar yimi ayuu buu yihi waa marka kol haddaanu isagu waqtigaa joogin oo nin waqtigaa soo gaadhay aanu ahayna inqidac baa meeshuu imanayo irsaal laakiin halkan waa kan wasliyey oo muxuu yihi أna cubayd بna cmayri أخbarahu can abi muسى bal waa mid horta markaa khaalid ibn yaziid aljumaxi waa nin faqiih oo caalimaan reer masar oo hore aynu usoo marre saciid ibn abi hilaalla waa nin isna reer masaro abulcalaa kunyadiisu ay tahay dadkii waxa weeyaan adigu saxaabada qaar lakiin aan la kulmin waa atbaacu taabiciintii un aimo kala duwan waa aimo badan oo mid iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shantoon ahayn baa yidhi waa iqo walow xaafid ibnu xajar cibaaradiisii taqriib ay saduuq ahayd ama waxaa meesha jira marwan ibnu cuhmaan in la yidhaaho waa nin ansaara hortoo reer bani sureyqa abu saciid ibn abilmucalla ayaa awow u ah waa nin daciifa maanta ninkani waana nin bukhaari kitaabkiisana aladab lmufrad maha saxiixa aladab lmufradkan aan hayno iyo kitaabka nasaa-i labadaasuu riwaayo ku leeyahay ee kutubta kale wax dikriya iyo wax riwaayo kuma laha bal waxaan leenahay waa nin daciifa marwan ibnu cuثmaan ibn abi saciid ibn اlmucalla waana nin ansaaroo reer bani zureyq ah laakiin xadiidkani waa xadiidkii abu muusa alashcari iyo qisadii isaga iyo cumar dhex martay ziyaadaad aan kuwa kale inoogu sugnayn baaba inoogu sugan halkan oo aan arki doonaa xadiidku matni ahaan waa inoo sugan yahay sanadku baan ka hadlaynaaye xadiidka matnigiisi waa inoo sugan yahay waa qisada duruqdeedu badan tahay bukhaari iyo mus bukhaarina dhowr meeloodu ku wariyey muslimna dee meel buu duruqdeeda isuguba keenay aimadii kale ee ususha lahaydna ay la wadaagsaneen taasi waa mid arrin kalena way jirtaayo cubayd ibnu cumayr baa ii taalla nusqooyinka qaarkood waxaa dhacay cubayd ibnu xunayn taas baa dhacay kolley waxa weeyaan taas baa dhacay xaafid ibnu xajar raximah llahu tacaala markii uu xadiidkan dee abu muuse khaasatan kitaabulistidaad dee meelo kala duwan buu kuba wariye oo aada meelo ugu horeeyo kitaabulbayc dhexdii khuruj ilaswaaq oo kale baabkuu dhigtay iyo bal matala ama khuruj ila tijaarayo waa kusoo wariyey bukhaariya laakiin halkan markii uu sharxayo oo riwaayaadkii uu soo arooriyo oo xadiidkana soo qaatay dhowr meelood oo dee intaa markii hadalkiisa kuba sugnaa isku baab keliya ayaa waxaa dhacay inuu cubayd ibnu xunayn kusoo noqnoqday fatxulbaari bal markaa waa arrin malaa u baahan keeba ma cubayd ibnu cumayr baa xadiidka ninka warinaya mise cubayd ibnu xunayn taxriif maaha lafdigan xunayn oo dee nin kutubta lixdaaba kuba sugan oo taabiciya oo hiqa ah axaadiidiisu yaani sida cubayd ibnu cumayr uba badnaano cubayd ibnu xunayn la yidhaha baa jira waa nin kutubta lixdaa rijaasheeda kamida waa nin hiqaa bukhaari iyo muslim iyo keyrkood kaba wariyeen bal haddaba fatxulbaari xadiidkan markii uu sharaxa kusoo dhiganayay ilaa saddex meeloodii horta inta ishayda kuba dhacday lafdiga cubayd ibnu xunayn waa soo celceliyey nusqooyinkii kitaabkana badkood ama makhduudaadka cubayd ibnu xunayn waa dhacay halkan sida cubayd ibnu cumar markii dhaweydna iyada cubayd ibnu cumar baa adigu inooguba sugnayd oo cubayd ibnu cumar baa inooguba sugnaa kale waxaan filayaana albani raximah llahu tacaala isagu sawaabka wuxuu kaba dhiga inuu cubayd ibnu cumayr yahay ee markaa cubayd ibnu xunayn aanay ahayn bal waxaan leenaha waa umuur kolley mala tatabuc intaa in ka badan iyo kalaamkii ahlu cilmiga ee meeshan iyo waxyaalahaas u wada baahan ta waayo tahdiibulkamaal dee waxaan leeyahay arrintu waa arrintu malaa inaan imaka midun aan meesha kaba saarno way kaba weyntahay oo kale tahdiibulkamaal imaamka mizina markuu marwan ibnu cuhmaan dhigtay wuxuu soo dhigtay inuu cubayd ibnu xunayn kaba wariyo bukhaari fi ladab oo marwan ibnu cuhmaan inuu waxa weya wax ka wariyo cubayd ibnu xunayn oo waliba halka uu ku sugan yahay in ay tahay adab mfrad bukhaari waatuu soo dhigto waa umuuro kolley ishkaalka ama arinta si yar weyneynaiyo keebaa raajixa markaa imika mid ma jasminayo kaasaa le aanaan le wala aan leenahay de albani raximah llahu tacaala isagu to dee uu lahaa sawaabka kaba dhigay inay halkan cubayd ibnu cumayr tahay riwaayadii inoo soo hora martay daraaddeed ee irsaal ku jiray waana tii aan lahayn isagoo mawsuul inooba imanaya bal waxaan leenaha imika umuurahaasna way jiraan halkan lafdigan wuxuu hi akhbarahu can abi muusa qaala ista'dantu calaa cumara cumar ayaan idan dalbay falam yu'dan lii layma idmin halaaan waa ista'dantu calaa cumara halaaan eeg saddex goor baan cumar idan weydiiso falam yu'dan lii faadbartu waan iska laabmay faarsala ilaya cid buu ii soo diray faqaala wuxuu uhi ya cabdallahi cabdillaahi ibnu qayso waa magaciisii ishtada ay ishtada hamsadiisa fahamkaan qadaranaynaaye ishtada ay ishtada ma waxaa adkaadoo cuslaaday calayka korkaaga an taxtabisa inaad xabaasanto oo taagnaato calaa baali ma waaa de maxaad ula maxaad u noqotou leeyahay ma waxaa kugu adkaadoo ku cuslaaday kaninkayga inaad muddo taagnaato ood halkaa ku xidhnaato ama ku joo aada joogto muddo oo taagnaato ma taasaad kari weydoo kugu cuslaaday arrin kale u yidhio iclam waxaad ogaataa ama naasa dadkuwa kadalika saa inay yihiin oo saas oo kale yashtadu calayhim inuu iyaga ku caslaanayo ku adkaanayo ay dhibsanayaan an yuxtabasuu calaa baabik in lagu xabaasay albaabkaaga dee kolley waali buu ahaa kuufa ayuu waali waqti cumar ugaba ahaa waqti awqaada kaba mid ah markaasna dee kolleyna malaa de wuxuu leeyahay adiga markaa dadkaas aad shaqadaada ku jirtay dad yimaadaane kolkol aan loo fasixin dee hawlla ay leeyihiin ay keninkaaga inay muddo taagnaadaan dadka waa way ku culustay maxaa adigaba haddaba dadkaa kalaba saasoo kale waya ogow in dadka waa ay dhibsanayaan taa arrinkan aada dhibsatay isagu laakiin taa dhibsi may ahayne faqultu waxaan idhuul bal ista'dantu calayka halaaan saddex goor baan kaa idan dalbay falam yu'dan lii layma idmin farajactu waan laabmay wakuna nu'maru bidalika arrinkaasaan nala fari jiray faqaala wuxu uhi minman samicta hada ayaad ka maqashay xadiidka faqultu waxaan ihi samictuhu min الnabiyi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilahi baan kaba maqlay faqala wuxu uhi samicta min الnabiyi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilahi baad ka maqashay maa lam nasmac waxaan maqlin adigoo dee suxbadiisuba rasuulka ilahi intuu la joogay oo afar sanadood waa khaybar maalintii la furtay ayay yimaadeen jacfar ibn abi aalib iyaguu la socday markaa xabasho ay ka wada yimaadeen waayo iyagoo doonaya madiine inay usoo hijroodaan oo dooni soo raacay ayay doonidii dabaylintay ku kacday dhinacan kale dhinaceena usoo tuurtay oo jacfar ilay halkaa kula kulmayn ay muddo la joogeen mar bay la yimaadeen labadii doonyood ay kula yimaadeen haddaan markaa ku leeya ma rasuulka ilah aad ka maqasho waxaanaan maqlin lain lam ta'tinii haddaanad iila iman calaa hada bibayinatin cadayn la ajcalanaka nakaalan ciqaab baan kaa dhigi ayaan kaa yeelda macnaa wax lagu cibro qaato nakaalan oon ku ciqaab iyo wax lagu cibro qaato macnaa inaan lagu degdegin iyo humse shubayhde fakharajtu waa baxay xataa ataytu ilaa anu imin nafaran koox min alansaari ansaarka oo midoo juluusan fadhiyo fi lmasjidi masjidkay fadhiyeen fasa'altuhum waan weydiiyey oo waxaa ihi ka warrama nin xadiidkaa maqlay ma jira faqaaluu waxay yidhaaheen aw yashuku mawa miyuu shakeeyaayo fii haadaa xadiidkan axaduma cid shaki kaga jiro ama adabkan ah saddex goor markaa la idan dalbo in layska noqonayo haddii loo idmi waayo ma ruux baa ka shakisan baa jira way yidhaaheen istifaamta halkan waa linafyi ma jira weeye axad taa shaki kaga jira faakbartuhum maa qaala cumar waxaan ugu warramay cumarba wixii uu yidhi faqaaluu waxay yidhaheen laa yaquumu ma kacayo macaka macaaga ilaa asqarunaa ka noogu yar un mooye faqaala macii waxa kacay abu saciidin alkhudriyu aw abu mascuudin waa abu saciid say riwaayaadka ku wada yimaadeen halkan baa abu mascuud oo shaki ay dhacday sidoo xaafidi yidhaahana meel kale may dhicine bal waxaan leynahay waa abu mascuud abu saciid baan ujeedaa ka raacay ilaa cumar faqaala wuxuu yihi qisadan baa halkan adabulmufrad aan bukhaari iyo muslim iyo inoogaba sugnayn oo halkan kitaabkeenan inoo soo kordhiyey kharajnaa waanu baxnay maca nabiyi sala allahu alayh wasalam walxaal huwa yuriidu uu doonayo sacd bna cubaadata sacd ibna cubaadata ayuu soo siyaartay anaguna waanu la soconay xataa ataahu waa sayidkii khasraj waa halkii ay degayeen reer bani saacidiyo gurigiisi ilaa uu yimi fasallama uu salaamay rasuulkii ilaahay istidaankiina waa la yimid falam yu'dan lahu looma idmin salaamtii uu maqlayay salaamtii uu ka qaaday dee rasuulka ilaahay muxuu leeyahy aلسلaaم عaلaيكم ورaحمaة اللahi وbaرaكaaته wuxuu ugu ducaynayaa نaxariis baraku ugu ducaynaya hoos buu uga qaaday uu yihi hoos laakiin muu maqashiin saasoo sidaba markaasaa wuxuu ihi uma slama ثaaniyata mar labaad buu salaamay oo iyadna si uu ku yihi aلسلaaم عaلaيكم أهل البeyt وraحmaة اللahi وbaرaكaaته uma ثaلiثata mar saddexaad intiiba dhawaaq muu maqlin looma idmino falam yu'dan lahu looma idmino faqaala markaa rasuulka ilaahay baa yidhi qadaynaa maa calayna eeg wixii korkeedna ahaay oo haddee istidaankii saddexda goor ahaa waan gudanay uma rajaca uu laabay sacad baa markaa soo baxayo faadrakahu sacdun sacad baa soo gaadhay faqaala wuxuu uhi yaa rasuula allahi waladii bacasaka bilxaqi ilaahay ku soo diray xaal aad tahay mid xaq ku dheehan baan ku dhaartee maa sallamta maad salaamin min maratin ilaa wa ana asmacu anoo maqlayo uu mooye wa aradtu calayka welibana waan kuu jawaabaye laakiin walaakin axbabtu waxaan jeclaaday an tuksira inaad badiso min asalaami calaya wacala ahli beyti oo wuxuu lahaa rasuulka ilahi asalaamu calaykum ahla lbeyti waraxmat llahi wabarakaatu waa duco rasuulka ilaahay ashraf alkhalqi afkiisa kaba soo baxday tan buu doonayay inay usii badnaato markaasuu celiyo rasuulka ilaahay uu fadhiisiiyey oo waa soreeyeyba faqaala abu muusa markaa walaakin abu intaasuu yidhi oo eeg qisada buu sheegay in markii ugu horreeyey rasuulka ilaahay kaba maqleen eeg midi qowl may ahayd ida sta'dana axadukum halaaan falam yu'dan lahu falyarjic tanna waa rasuulka ilaahay ficilkiiba oo meeshii waxaa ku wada kulmay rasuulka ilaahay ficilkii salawaat ullahi wasalaamu caleyh iyo qowlkiisaas aynu hore usoo naqlinaa ku wada kulmay masaladii markaasaa faqaala abu muusa abu muusa wuxuu yihi wallahi waan ku dhaartay xaafid ibn xajar markuu halkan uu soo naqlinaya fatxulbaari arinku wuxuu u dhacay fatxulbaari si wuxuu hadalkan dambe uu hadalka cumar dhahaaye abu muusa wuxuu yihi wallahi waan ku dhaartay in kuntu intu waabtii mukhafafada ahayd laamtuna la amiinana waatii faariqada ahaydee mukhafafada iyo naafiyada kala saari jirtay marka inuu shaniya kuntu kuntu waxaan ahaa laamiinan mid la aamino calaa xadiidi rasuuli llahi sala allahu alay wasalam waadigan adigu iga shakiyey rasuulkii ilaahay markaan wax ka soo naqliyo nin la aaminaan ahaa faqaala wuxuu yihi cumar ajal haa waad tahay amiin waad ahayd waadna tahaye walaakin axbabtu waxaan jeclaaday maxay an astabita waayo sa xaafid usoo dhigtay waa isagoo cumar ku yidhi amiin baad ahayde laakiin waxaan jeclaa uun inaan hubsadee walaakin axbabtu an astabita inaan hubsado arinku maaha isagoo khabar waaxid guud diidaya oo u baahan in ruux kale uu la wariyo xataa haddee laba hadday noqdaan khabar waaxid kamaba baxayaan imakana mid keliya u yimi saa saxiixa muslim inoogu sugan abu dufayla waa isaguna waa ka markhaati furay arrinkan oo yihi welibana rasuulka ilahi asxaabtiisa cadaab ha ku noqoni cumarow waxaan doonaya un buu leeyahay hubsasho wallah subxaana watacaala ala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka atubu ilayk allahuma zidna walaa tanqusna